فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda al ixsaan al khayriya oo deeq raashiin ah gaarsiisay qoysas badan oo ku nool wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose warbixin ayaan idinkaga haynaa inshaa allah idaacadda islaamiga alfurqaan oo baahisay qayb ka mid ah muuqaaladii ay ka soo muuqanayeen ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kuwaas oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaad dhuuxa waraysyada ku dhagaysan doontaan ehelada gabadhii la sheegay inay afduubteen sirdoonka dowladda federaalka oo mar kale warbaahinta la hadlay waxaa sidoo kale aana meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin maxaabiis muslimiin falastiiniyiin ah oo ka baxsaday xabsi ay yuhuuddu leedahay iyo imaarada islaamiga ah oo si buuxda ula wareegtay gobolka binshiir waxaan sidoo kale meesha ka marnayn xubintii taxnaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan qodobadaas ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan insha allah balse markaan aynu ka horumarno xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan waxaa caawa inoo soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده آله وصحبه وتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد متقينta markuu alla jannada geliyo muxuu yidhi ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun kuwa alla iska jira intay adduun joogeen ee qur-aanka waxyu raxmaan inyar dhuuxay ku dhaqmay ee waxa uu farayana fartoomay waxa uu reebaya ka haray qolada uu leeyahay cadaaweyso cadaaweystay qolada saaxiib ka dhiga uu leeyahay ka dhigtay maxaan falaa ifcal wuxuu yidhi falaaya laa tafcal wuxuu yidhina ka fogaanaya kuwa noocaasa oo adduun sida u noolaa jiray ee mujrimiin aan ahayn iyo daalimiin iyo kafari ahayn muttaqiin fii jannaatin wa cuyuunin ahadulal aakhidiina maa aataahum rabbu inahum rabbigooda wuxuu siiyey ayay haddaba qaadanayaan wax rabbi bixiyo hadda waxweyn waayo markaasuu alle wuxuu yihi adduun intay joogaan waxay ahayn inahum kaanuu qabla daalika muxsiniin kuwa wanaag sameeyaan intay adduunya joogeen waxaa ka mid ahay kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun in yaroo habeenka ka mid ahay gam-i jireen inta kale waxay u soo jeedi jireen qur-aankaas inay macnihiisa fahmaan taasay ahaayeen ayagoo saasay haddana wabilasxaari hum yastakfiruuna inay alla wuxuu ka mudan yahay ayna ka soo dhalaalin ay fahamsanaayeen markaasi allow dembigeena dhaaf dhahay markay sidaa u istaagaan in yar gam ahayaan macnaheedu inay hurdo rabin maaha hurdadii way rabaan inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujadan wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون dhinacyadooda dheeraahaysa meelihii ay jiifeen u diyaarsanaa ay ka dheeranaysaa yadcuuna rabbahum markay ka dheeraatoy toosaan maxay qabanayaan rabbigooday baryahayaan waxaa laga wariyay cumar bnukhadaabi radia allahu canhu inuu yihi lowlaa halaathun lama axbabtu lbaqaa adduunya inaan sii jooga maba jeclina saddex haddayna jiri lahayn waa maxay lowlaa an axmila calaa jiyaadi alkhayli fii sabiili illah inaan ku qaadayo fardaha dheereeya fii sabiili anuu qaadayo jihaadkii waay iyo wa mukaabadatu leyli habeenka dhibooshadiisa oo habeenkii uu ka kaca taasna waa tii labaad waa salaadii iyo wa mujaalasatu qowmin inaan la fadhiisto sida kale ay tahay qolo mudaakarohayo cilmiga kuwiisa wanaagsan waa cilmiga sharciga oo naafica haddii lagu camal falo cilmu rusul naafica yahay cilmigaas dadka akhrisaha inaan la fadhiisto taasna waa sida marka wuxuu ka hadlaa jihaadkii iyo salaadii salaatuleylka ahaad iyo cilmigii naafica saddexaas adduunya haddayna jirin wax la joogaba ma leh ayuu muujiyaa keligiina maaha ragga laga wariyey laakiin asaa u caamsan ragga laga wariyey waa khulafaa uraashidiin midka labaad uu ahay inta aan ajaniska haysano aan ka faa'iidaysano wallahu subxaanahu wa tacaala عاقله ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa hay-adda al ixsaan al khayriya oo hoos tagta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deeq raashiin ah gaarsiisay qoysas badan oo ku nool wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose warbixin ku aadan umuurahaas waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir calisow هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل تأتي السعادة تقبل maalin arbaca ah toddobiyo tobanka bishan muxaram dad badan oo ku nool tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmada wallawey ayaa isugu tegay deegaanka ceelcadow oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halkan waxaa gurmad lixaad ah lagu gaarsiiyey afar boqol iyo konton qoys oo ka kala yimid deegaanada kale ah deegaanada ay ka kala yimaadeen dadkaasi waxaa lagu qeybiyey ceel cadowaa laamalooxshe shawli mareer shawli ciise goobaale leego kabaqori sahweyn cabdi cali burka bariweyne iyo ceel cadow ceel cadow waxaa sidoo kale raacaya beergaras weyn goobaale yaaqbari weyne cumow cali laamalooxshe bansuuf iyo leego باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا barxad weyn ayaa la safay raashinka iyadoo qof welibana uu ku dul fadhiistay siddeed shay oo ah waxyaabaha loogu talagalay in qoyskiiba uu qaato qoysaska waxaa ku jiray kuwa aad u nugul oo sannadkan jiilaalka jiray darteed kaga baaqday inay tacbadaan beerahooda waxay isugu jireen haween iyo rag waxaa ka dhex muuqday dad da' ah oo u baahan kaalmo kuwaas oo caawinaad ka helay shabaabulmujaahidiin qaar ka mid a dadkii la siiye kaalmada ayaa la hadlay idaacadda alfurqaan iyagoo ka sheekeeyey siday u dareemayaan mucaawinada ay ka heleen jabciyadda samafalka alixsaan oo kaashanaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose cismaan shiireer lixdan iyo todoba lixdan iyo todoba kale haddii lagugu daro ma haddaas ilaaha iskale oo meel walba tag lixdan iyo todoba kale haddii lagugu daro kabar ma rabo ma rabo afkayga waxaan ka sheega iga qorabay ma ribi lixdan iyo todoba kala Ha.
ma rabo intayn rabay haddaan taagana xoolo jiraan ah xoolo jir Ah, maxaa dhaqataa mawlida waxaan haystaa ari geelna waxbaa jira alxamdulilah ilaahay aa isii mahaddaas aan ku nimcays beeraha ka waran beeraha waa joogaan meeshaan aan kuleeyahay gobol dhimciisaan beere gabay wax ma haysaa gabay waxaan idhi Waxaad- tala lama handay aadan gelin tacab ma toosteen tawakal iyo tasbiixan too ka haysan lahayn afkay laga taraabay migeystaa ka kala gaara indhihii timig ahay migeeliisku tuuwaay gacmihii tabarta lahay migeetiiba meel taal tibilee adduunyaay adi waa lagaa toobtay inna weblbo waxay tacabta ah midigta kaa tuuran deegaanka tee waa goobaan la goobaal reer goobaalaad tihiin Ah. hadda beriga anigu walaalahayn waa baashaalow hayn haddaas horta rabbiyaa iskale deeqaa noo soo bilowday allaan ka sugaynaa ilaahaygii oo idin sii haleeshiyey annukuna noo soo ogolaaday xaggiisay ka timid shaqadaydu maxaa waaye wax baan celiyo hayaa Ah.
walaalkay baan wax u hayaa ammaanada ilaahay baa iskale maanta ka hor waxays ilaahayna sii haysanay maanta waxaan helnay haaf bariis eh, haaf bur eh rubac sokor eh saliid daayad busto tamar waxaan u mahad celinaynaa dowladda islaamka eh oo ilaahay sabab ugu dhigay deegaanka soonada goobaan le cabdulaahi ibraahim aliir waxaan u haystaa busto ilo caawo saliid eh jaayad bur bariis tamar sokor maxamed cali aliidha maxamed cali meeqsanaa jirtaa toddobaatan ilaah kuu barka inta ku harta cibaada allah ku daro toddobaatan kale haddii lagu dari lahaa gabar maxaa iga dhibayaa isku jooga waaba sheegay
haye maanta kahor maxaa qaadatee lama neecaan ku fadhiyaa iyo bacyo Haye.
iyo saliid labada neef maxay kala yihiin jisaa kulaa khayran bur iyo bariis waaye halkee deegaanka halkee waa deegaanka goosama goobaan le haa ergobaa laa tahay maanta maxaa codsan laheedeen oo dheeraad muslimiinta waxaan ka codsanaynaa allah barakeeyo horta allah aamiin gaalada allah naga cod taas idaa ku fadhisee allah ku garab gala aamiin gadaasheed wax badan codsanaynaa maxaa ka mid a waxaa ka mid ah kaalmo aan helno Si fiican.
intaasaa noo culus Si fiican.
waxbarashaa noo wehelis Si fiican.
wabilaahi towfiiq maxaa ka shaqay jirtaa camalkaa aniga waxaan ka shaqayn jiray beero iyo riyo dhille beerihii sanadkan ka hor abaar waaye siraad maxamed siraad maxamed meeqsanaa jirtaa afartan iyo shan maanta waxaa liisiiyey bariis bur saliid busto sokor bac timir farxadaada ka hor maasha allah aadaan faraxsan halkee waxaan ka imaaday oombaala muslimiinta janno inuu ilaahay siiyo wasaan ugu daayinaa hore raashin saanoo kale mu qaadat maya Haye.
waa nookow maanta kugu horeysa xalimo bur bariis saliid bac busto sonkor farxadeed aaday u fiican tahay hore raashin saanoo kale mu qaadateen maya weli muu qaada haweenkii raashin kala siiyaan ku jirna maa magacaada aamino aamin ka hor maanta maxaa lagu siiyey bariis bur sokor bac sujaayad timir farxadaada ka hor waa faraxsana deegaanka waa halkee burku burku cabdii barow cabdiyi barow halkee ka timid waxay ka imaaday burka maanta maxaa qaadatay bariid haye sokor haye timir haye sijaayid meeqsanaa jirtaa lixdan lixdan sano haa ka war farxadaada marka farxadeeda qurax Haye.
shaxshax waa Haye.
ninkii wax ni sii Haa.
sii laabtiisa rabta allah u yeer Aamiin.
sidii oo dhibkii haaya allah ka deey asalaamu calaykum caleysalaam raxmatulla ay walaal magacaada xuseen cabdi cismaan maanta ka hor maxaa qaadatay hadda maad soo maa maasha allah Fadhisaa.
bariis sokor saliid timir farxadaada ka hor maasha allah aad umahadsan deegaankee ka timid deegaan go-aan maxaa soo jeedinaysaa marka maxaa taloon soo jeedinaa ka codsanaynaa waalaha islaamka ah in baahida tan ay tirenteeda kale ayna hayso oo daawo dhakhtareed aan u baahannahay adeer magacaad ibraahim cabdullaahi axmed ay ka war maanta maxaa lagu siiyey oo ku fadhisaa waxaa liisiiyey bur iyo bariis iyo sokor iyo bac iyo busto iyo saliid iyo timir farxadaada ka war busto waa fiicanahay alxamdulilah ilaahi anoo siyaadiyey ka deegaanka waa halkee deegaankayga waxaa gooban alxamdulilah rabalcaalamiin ilaahay iyakuna ha u siyaadiye ninkiina siina khayr iyo xasanaad allah ka siiya ilaahay idinkiisa maxaa marka codsan laheedeen oo u baahan tihiin Maxaa waxbarasho caafimaad wax kasta waa jiraan siiyey? walaal magacaada magaciid maxamed baa yareen walaal maxamedow halkee ka timid waxaan ka yimid goobaalan deegaanka goobaalaanna waka maanta maxaa qaadatay maanta maxaan qaatay kiish bur eh kiish bariis eh tamir eh busto bac laba biib oo saliid ma- saliid eh ayaan qaatanay maanta farxadaada ka war farxadayda okay waa ba- maasha allahu beella waa farxadayda waa wanaag badan tahay maxaa marka dadku si ugu ducaynaysaa maxaa u daa ilaahay barwaaqaha ka dhiga ka maxaa soo codsanaysaan marka u baahan waxaan cusanaynaa waxaan cusanaynaa nusa- walaalahayn waxaan ka cusanaynaa inay noo gargaaraan intaanoo maaragtaa saan inoo wadaan saan inoo dhaqaaleeyaan ayaan ka cusanaynaa idigu ikolas ilaahay usoo dhiiba walaal maxamed cabdialidha maanta marka hor maxaa ku dul fadhisaa walaal waxaa liisiiyey bur iyo bariis iyo sokor iyo ilaahay mahadlagalo laa timir ilaa saliid iyo bac iyo busto farxadiin ka waran ku aad alxamdulilah rabalcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh maxaa codsan laheedeen maanta waxaan codsanaynaa niyo wax walba waxbarasho iyo caafimaad asalaamu calaykum alaikum salaam waraxmatullahi barakaatu ay walaal magacaada ana xuseen cabd xuseen cabdullaahi maanta maxaa laydin siiyey Sha- maasha allah niw maanta waana la soo dhoweey aada la barwaaqaysan yahay ilaahay hana iskeena soo raaciya walaalahana allah usoo dhiibo marka insha allahu bur bariis sokor tamar bac andii alla ku idmaaya aan sijaayada u haysanaa marka iyagana allah usoo dhiiba annagana kuwii oo kadbada allah naga dhiga cadowgana allah naga qabta waxaan u baahanay inaan wax walba noola qabto waxbarasho dugsiyo intaasaan u baahanay haddii ilaahay admo deegaanka waa keen deegaankeena laamilooxshila iyo goobaanla halkaasaan deganahay maxaa qaba jirta camal ahaan camalahan riyaan lahaay marka haddii alku idmay riigan baa iska daba joogaa beer dhaxa lama haysta camal kale hadda lama hayo xoola lama haayo marka sri aan iska raacdaysanaa haa xoola eri unbaa noo joogo marka maasha allah marka inaan dadaalkaas lasii wadana waan rabnaa haddii ilaaha yidhaa allah idiin soo dhiiba insha allah aad maxamed buul maanta ka war maanta maasha allah saydan faraxsanahay maxaa laydin siiyey waxaana la siiyey raashin nooc walba uu yahay iyo hadday ahaan lahayd bacyaha roobka loo karanayo dirmaha lagu jiifto wax walba wax naga maqan malaha maanta farxadiin ka war farxadayna sayid si fiican aad iyo aad aad aan faraxsanahay si fiican deegaanka waa halkee deegaankan gowaan la waa magacaada ismaan dhowr ilku waxaan helay waa haaf bur iyo haaf sokor eh bac sudaayid busto timir saliid dareenkaada ka waran dareenkayga nabad barwaaqa culays ma jiro marka waa kaa kursii ka waran maxaa ugu ducaynaysaa dadkaas waxaan ugu soo- aan ugu ducaynaa inuu ilaahay diintooda ku sugo oo markaa naga dhammaan diinta ilaahay isnagu sugo intaa markaad deegaanka deegaanka gobaanle wareegiisa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaada magacayda maxamed xasan cali maxamed xasan cali meeq sana jirtaa lixdan iyo afar sano maanta ka war maxaa qaadatay hadda waxaan ku fadhiyaa laba xaaf ee, busto sijaayid laba caag lama tamir ka waran dareenkiin iyo farxaddii alxamdulilah alxamdulilah deegaanka halkee deegaanka laami luxis magacayda cali isaaq cali isaaq maanta kahor maxaa qaadatay waxaan ku fadhiyaa loor badar eh sujaayid katiifad laba caag oo saliid eh laba ki- eh, laba kiilo timir eh aan ku fadhiyaa alxamdulilah goobta saddexaad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxyaabihii laga bixiyey iyo qoysaska qaatay tiradooda iyo siday iyagu arkeen waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinta saddexaad insha allah استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه استغفروه وتغافروا بل سبحوه بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan mid ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka kaas oo haatan si weyn u soo shaacbaxay nabadoon maxamed guuleed fartaag oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay khilaafkan soo shaacbaxay ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo waxa uu salka ku hayo haddaba waxaad ku soo dhowaataan waraysi arrimahaasi ku saabsan waxaan ognaa horta khilaafkooda hadda weligoodba khilaaf la-aan ma aysan soo marin inay mar kasta iskhilaafsaanna waxaa ugu wacan nimankani waxay ku kala xiran yihiin hadday ra-iisul wasaare ku sheeg leeyihiin iyo hadday madaxweyne ku sheeg leeyihiin dowlado shisheeyoo kala gaaray u kala shaqeeyaan gumaysiga ay dalka maaragtay iyo inay kulli gaalada u shaqeeyaanna waa ka sinan yihiin marka gaaladii baa marka u horreysa dana gaaraba oo dowlad walba oo maaragtay reer galbeedba dan gaarahay wadataa dantaasay isku khilaafaan reer galbeedkeed maslaxad soomaaliyeed iyo haddii layigu yidhaha dad soomaaliyeed ma isku khilaafaan mana rabaan loomana dirin mana ka shaqeeyaan afduufka gabadha haddaan usoo noqdo gabadha waa maqlaynay inay shabaab ku eedeeyeen horta gabadhaas gabadhaas shabaab haddii laykuurayo lukumale mana afduuban shabaab qofka ay dambi ku helaan oo dilaan maaragtay way caddeeyaan idaacadahay ka sheegaan dadkana maxkamad la-aan ma dilaan maxkamad baa la geeyaa shabaab falka ay geystaanna ma inkiraan ma garan weliba sidaan xogta hoose haddii lakuurayo ku helayno dadka waa inta badan war uma kala qarsoomi karee gabadhaas guruufka fahad yaasiin baa afduubtay oo dilay marka dhexdoodayna haddee waa khilaafkii bay u sii siyaadisa awal oo maaragtay dowladaha shisheeye dhexdooda ahaaba ay u kala dan qaadahayeen marka gabadhaas sida aan wararka ku hayno ama eeladoodii ka soo dhiganay ama aama ka warqabno gabadhaas guruubka fahad yaasiin baa haddii layduuna diray waxaana hadde weligooda iskhilaafi jireen waana loogu talagalay gaalada ugu talagashay waxaa laga yaabaa xataa gabadhaa afduubkeeda inay haddee laykuuran yahay dowlado shisheeye luku lahaade oo maaragtay fahad yaasiin adeejiyeen iyo wixii la mida maxay kula tahay farmaajo arrinkan muxuu u diidan yahay in een, fahad yaasiin xilka qaadis lagu sameeyo sababta horta marka u horeysa marka ra-iisul wasaaruhu leeyihiin soo caddee ninka la rabay gabadha dilkeedii iyo ciddii afduubatay inuu soo caddeeyo waa fahad yaasiin isagaana gabadha afduubta oo dilay marka ma isagaa dambi isku qiraayo odhanhaya haddee caddayn haddii loo diray gabadhii anaa dilay miyuu caddaynhaya ma odhanhayo ma aragtay sidaasuu soo gabadha loo soo caddaynahay haddii qolo kala disho wuu soo caddayn lahaa fahad yaasiin haddee lay asagii miyaa kiiska isku soo rogahaya kulligood ayagoo wada daba dhirifa ayaa fahad yaasiin farmaajo maaragtay daba dhirif u siiyahay waa gacantiisa midib waa baangada uu dadka ku laayo qoorta uga geeyo gabadhaa haddee laykunayahay fahad yaasiin kalihii kuma tillaabsan inuu dilo waa wax asagiyo farmaajo isla og yihiin wey marka saasuu ku ayuu u diidaya uga hor yimid in fahad eh, laga qaado fahad yaasiin xilka laga qaado waa kiiskay ku wada jiraan waa dembiga iyo maaragtay waxyaalaha fawaaxishta ah ayuu u sameeyaa fahad yaasiin farmaajo marka saasuu ku diidan yahay gacantiisii midig weeye waa ninka shirqoolada u maleega waa ninka badka usoo dila waa ninka badka usoo xira haddii layguuran yahay waxaana gunoona information ku haynaa dad badan oo aan hadda meediyaha laga sii dayn fahad yaasiin iyo armaajo inay etoobiya iyo u gudbiyaan marka waa far iyo faraati weeye maaragtay waxa la yidhaha fahad yaasiin iyo iyo armaajo marka saasuu u diidan yahay dhanka kale ee dowladda federaalka waxa ay sheegataa inay leedahay dastuur ee ama marjac ay ku kala baxaan aaway marjicii ama dastuurkii ay sheeganayeen oo ay ku kala baxayeen dastuurkan soomaaliya loo sameeyey wuxuu ahaa dulin xaaraana dulmi buu ahaa soomaaliya lagu dulmaayo oo lagu googolinayo oo federaal loogu samaynaye wax saxa haddee laykuurinayaan ma ahan Eh, wax saxa dastuur saxa kitaabka alla noo soo dejiyaa jira marka haddee hal meelihii nidig xalaala ma dhasho dastuurkii anta ku sheegii ee ayagu so- ayaguna ma samaysana gaaladu usoo samaysay ayaybay ku heshiin la yihiin marka eh, dastuurka waxaa haddee laykuuran yahay lagu dardarahaya waxyaala aama ku qorayn oo kale oo banaanka ka ah oo dulin oo soomaalida lagu sii duleysanayo lagu laynhayo ayaa ku jira khilaafaadka waxyaalahaas haddee laykuuran yahay keenaya mana ku dhaqmayaan waxaana hadde dastuura maana isagoo dastuur gaaleed xaaraana ah ayuu maaragtay dadna mid mugahoo aan kii gaaladu ku dhaqmi jirtay ma ahan waa mid shirqoolahoo goonihi oo dastuuradii gaalada ka duwan oo soomaalida lagu halaajinhayo wey marka sidaasay aysan ugu dhaqmahayn tanna waa hadda waa diidan yaho waa ninkii dadka u leynayo gabadha u afbuubado maaragtay uu yes maanka ahaa afqalaad yes maan lagu yidhaaha gartay marka ku dhaqmi mahayaan wuxuuna hadduu ahaan lahaa dastuurkii gaaladu samaysatay oo gaaladu isku dhaqaysay waa ku dhaqmi lahaadeen marka kani wuu ka duwan yahay oo maaragtay soomaalina wax kama samayn haddee marka waa ognahay gaalaa soo samaysa kanadiyaan iyo jerman iyo ayaa soo sameeyey soomaaliya hadda lagalama tashan markii lasoo baray oo gaaladu say rabto oo soy soomaaliya ku baabi'in lahayd soo baratay ayaa soddon xildhibaan oo maaragtay tunin boqor madax u yahay waxaa la yidhi af soomaali noogu turjuma marka dastuurka waxa dhan ay dastuurka ku sheegayaanba waa wax saase wax hataa kuwaan ribadan hataa shuqul ku leeyihiin oo lagala tashaday ma ahan waa wax sidaas haweeneydan waxay ahayd ee xubin ka mid ah ee sirdoonka ee dowladda federaalka maxay kula tahay in xubin ka mid ah sirdoonka lagu eedeeyo in isla dowladii qudheedii ee afduubatay ama ayba dishay lagu eedeeyo maxay tahay ujeedada ka dambaysa arrinkaas Uje- ujeeddadu waxay tahay waxaani way iska soo horjeedaan ayaga dhan muwaafaqo ma leh marka ujeeddada ka dambaysa waxaan isleenahay gabadhu wax aan fahad yaasiin iyo farmaajo raalli ka ahayn ama hadal ha ahaate ama ficil ha ahaatee ayay samayso lagu qor tilmaamay waxaan ayaga dhan ma wada jiraane way kala jiraanoo maaragtay guud ahaan ridday ka yihiin oo maxaa gabadha laftigeeda waxaa maaragtay shaydaan waxaa la yidhi shaydaan baa hooyadis ceejiyey waxaa la yidhi marka shaydaan nin hooyadis ceejiyo waa ya habartii shaydaan dashana wax la ceejiyo waa tahay marka kulligood najaas bay isla ahaadeen maxaa gabadha sidaasaa marka keentay waa ruuxa bulshada hadda maaragtay gaaladu waa dhagar badan tahay nimankaana gaalo kaf- kafaraa weeye marka waa un wax dhexdooda ficil dhexdooda ah oo kolley gabadhu samaysay baa gabadha lagu dilay dowladda federaalka ee oo sheegata inay tahay dowlad oo haddana xubnihii iyada ka mid ahaa ee sidaan u afduubanaysa ama u dilaysa een ma ka talin kartaa wax ma laga weydiin karaa aayaha iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed horta marka u horeysaba kuwaas dawlad in la yidhaaho anugu ma qabo ma dabdhanna waa ila mid dawlad ma aha laakiin magac bugahoo shaabadii cabdilasheeye wax lagu shaabadayn jiro kale isku wadata oo gaaladu u samaysay balla ma maaragtay ee ma haran karaan mas-uula bal iyo bal iyo diinka diinna kama aha diintiina waa ku kiristaaneeno ilaahay way ku caasiyeen dalkiina waa kuwa bekerihii iyo maaragtay ethoobiyan wada siinaya oo u saxiixahaya maxay maaragtay mustaqbal ka shaqeeyaan waa nimanka qaab barogaa iyo mallay isku bedelay oo haddee laykaro yahay tafsiir xoo maaragtay u jooga etoobiya soomaaliya iyo nin kasta intay u yeedheen ay yidhaahaan qaadkan dadba malayna siiya eebay dad u mateli karaan dad iyo dad ma mateli karaan diinna hadda waaba ku kufriyeen diintii shareecadiis islaamka way ku kufriyeen marka ummaddu waxaan leedahay ummaddu dembigii ay galeen weeye ilaahayna ha u toobad keeneen kuwaana ha la dirireen oo ha iska celiyeen ha iska dulqaadeen ilaahay oonaan iyagu isdullayn ma duleeye dadku yaysa isdulayno fahad yaasiin iyo farmaajo iyo wixii la dhibay yayna oo kafarada yayna isku dulaynin ee hal la dirireen gaaladii la cayrshay oo lala diriri jiray oo maaragtay ama yunisom ama daladii xoog lahaydo maxamed siyaad bare waxaani way ka sii tabaryan yihiin dadkii baa un iska hoganayo busto dulliga iska howan dadka waxaan ugu baaqaya ha iska iska dulqaada waxaan way iska dulqaadi kartaan mujaahidiinta garab siiya oo maaragtay sida loo leynayo wiilal yaryar mujaahidiin waxa suuqayaan waa aragteen ee waxaa la yidhi intuu da ayaa la doogsadaade ka faa'iidaysto jihaadka iyo dagaalka wax ka galan leedaha ummadda soomaaliyeed بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qabihiisa dhexe ayaana isla maraynaa ehelada gabadhii la sheegay inay afduubteen islamarkaana ay dileen sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa ay mar kale la hadleen warbaahinta hooyada dhashay gabadhan oo lagu magacaabo qaali maxamuud gohaad oo la hadashay warbaahinta ayaa waxa ay farmaajo ku eedeysay in uu qayb ka yahay dadka dhibaatooyinka u geystay gabadheeda waxaan halkan digniin uga dirayaa madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo n waxaan uga digayaa inuu hor istaagin gabadhayda cadaaladdeeda oo ninkan saaxiibnimadiisa uuna fiirinin ee uu fiiriyo cadaaladda gabadhayda u baahan tahay oo hay-adda nabad sugidda dhexdeeda gabadhaydii lagu mishime taasaan uga digayaa gabdhaa qabtaa wiilalaa qabtaa caruuraa leedaha owlaad owlaadka ma fiicno inaad fiirisid oo meesha nabsi iyo cuqubo kaaga imaanaysa aad fiirisid waad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay markii adi canugkaadaa oo ilaa yowmul haada kaa maqan yahay adigoo kale isxisaabi sida adiga noqon lahayd yaan aniga maanta joogaa بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa waxa ay baahisay qayb ka mid ah muuqaaladii ay ka soo muuqanayeen ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya saalax cabdi cali cabdulaahi xasan warsame iyo yuusuf macalin xuseen kuwaas oo dhammaantood ka mid ahaa ergadii ka socotay maamulka galmudug ee dooratay xildhibaanada maamulkaasi kuna matalayay baarlamaanka dowladda federaalka waxa ay ka faa'iidaysteen cafiskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona sheegay inay isa soo dhiibeen بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weeye gaaladu waxay nagu dhex faafehe federaal wuxuu yahay haddan gabay ku falleeyo waa kala fogayn reerihii shalay faybabay ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
بسم الله الرحمن الرحيم أنا آه صالح عبد علي محمد كسب جيدا باشا تمال دورتي حلبان يوسف حيلة كقاعتي لعقد شن بغل دولار إن كتنازلو وحي ومركا كجري إن كدب مركي باق نوغو تمد حركة باقينا واقبلنا وان إمان سيون أكسن وقروح بدن بنولسو دويي كان قاعت العقد بان لوغي شن بغل دولار ومسنتي
anigoo ah cabdulaahi xasan warsame deegaan doorashadeenu ahayd cadaado gelmudug een, ah sacad u codeeyey xildhibaan ubax tahliil waxaan halkan ka caddaynayaa inaan ka laabtay ficilkaas asaga ah markaan ku qanacnay dadkii aan u codaynay inay haddii ilaahay idno ay ku shaqaynahayeen dastuur dastuurkiina uusan ahayn mid waafaqsan shareecada islaamka ilaahayna waa uga toobad keennay berina waa ka nahay hadda kadibna insha allahu kuma lagu yeelan doono Een, waxaanan ku nimid halkan baaq ay noo fidiyeen xarakada al-shabaab oo ay yidhaahdeen afartan iyo shan cisho waa inay ku yimaadaan xarunta ugu dhow qolo kastaoo codaysay oo baarlamaanka ergadii ka tirsanayd baarlamaanka soo dooratay sidaas darteedaan anagu ku nimid magaalada xarodheere waxaana naloo soo dhoweeyey si bini-aadanimadu ku jirto oo aada iyo aada maasha allah u ah wax dhibaa nalooma geysan cirdigeenna iyo sharafkeenna iyo maalkeenna wax dhiboo naloo geystana ma jiraan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahi baa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha yuusuf macalin xuseen oo ka dhashay qabiilka la yidhaha cali gaaf Een, waxaan ka galay doorashadii galmudug gaar ahaan magaalada cadaado waxaan doortay xildhibaanka magaciisu yahay cabdulaahi ama injineer cabdulaahi cali xasan Een, intaas xadakadaa noo yeertay waa soo ajiibnay si fiican oon mathal lahayn aa naloo soo dhoweeyey jiif cunto qabays yacni ix- tarxiib wanaagsan Ee, barnaamijyo diini oo isdaba jooga oon xataa inaan mustaqbalka inaan helayna aanan aan aanan ma- aan aan aan u malayhayn qaabka naloo soo dhoweeyey iyo ragga aan la kulannay xataa heer waxaa la gaaray ee, baahideenna nooc walba nala weydiiyey wax walba annakaa daboolayna sheegta ama dhar ha ahaato ama ha ahaato xaggii nadaafadda ama xaggii cuntada ama xaggii jiifka soo dhoweyn aan mathal lahayn marka waxaan fariin u dirayaa ragga ila midka ah Een, xarakadu inay jaanis xarakadu inay jaanis siiso kale san anunku jaaniskaan u helnay si ay ayaguna maaragtay khaladkoodii uga soo noqdaan sidaasna waa ku mahadsan yihiin xarakadu waa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag markaana waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysyada waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka oo ay ka mid yihiin maxaabiis muslimiin falastiiniyiin ah oo ka baxsaday xabsi ay yahuuddu leedahay iyo imaarada islaamiga ah oo si buuxda ula wareegtay gobolka banshiir waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka wararka ka imaanaya dhulka ay xooga ku haystaan yuhuudda ayaa waxay ku warramayaan in xabsi ay yuhuuddu leeyihiin ay ka baxsadeen maxaabiis muslimiin falastiiniyiin ah oo sannado halkaa ku xirnaa ugu yaraan lix maxbuus oo falastiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen xabsiga sumcadda xun ee jalbuuc oo ka mid a xabsiyada ay yuhuuddu leeyihiin kana furan dhulka muslimka ah ee gumaysiga ku jira maxaabiista ayaa la sheegay inay ku soo baxsadeen god ay ka qodeen gudaha xabsiga iyadoo aanay war ka haynin haynin ilaalada xabsiga waxaana u suuro gashay inay halkaasi qarsoodiya uga soo baxaan soona gaaraan goobo aamin ah ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo ka hadlay arrintan ayaa ku tilmaamay dhacdo halis badan oo sida uu sheegay keensanaysa in la bixiyo dadaallo ballaaran oo xagga amniga ah maxaabiista lixda ah ee ka soo baxsaday xabsiga yuhuudda ayaa waxaa lagu kala magacaabaa sakariya asubaydi fu'aad naa'if munaadil yacquub muxamed qaasim yacquub maxamuud iyo maxamuud cabdallah kuwaasoo dhammaantood ku eedaysanaa inay fuliyeen weeraro keligi duulnimo ah oo lagu beegsaday askar iyo dad yuhuud ah tallaabadan ay ku baxsadeen maxaabiista waxaa aad ugu farxay muslimiinta caalamka sidoo kalena waxaa soo dhoweeyey kooxaha muqaawamada falastiin kuwaasoo howlgalkan ay maxaabiistu kusoo baxsadeen ku tilmaamay mid halyeennimo oo adag waxaa xusid mudan in inta badan maxaabiistan ka soo baxsaday xabsiga yuhuudda ay ku xukunaayeen xabsi daa'in kaasoo ah noloshaadu ha ku furato balse allah qadartii iyo kadib iskuday ay sameeyeen waxay ku guulaysteen inay ka soo baxsadaan xabsiga yuhuudda maamulka yuhuudda waxaa xabsiyadiisa si dulmi ah ugu xiran kumanaan muslimiin falastiiniyiin ah kuwaasoo inta dhulkoodii xoog looga qaatay haddana dembi looga dhigay inay gumay gumaysiga ka hor yimaadeen dhinaca kale wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa waxay tilmaamayaan in gobolka banshiir ay si buuxda ula wareegeen ciidamada imaarada islaamiga ah kadib dagaalo socday lix maalmood oo xiriir ah ciidamada imaarada islaamiga ah waxay maanta galeen magaala madaxda gobolka banshiir ee baasaraag halkaasoo ay ka taageen raayada towxiidka afhayeenka imaarada islaamiga ah dabixullaahi mujaahid wuxuu sheegay intanay ka dhigan tahay in dalka afghanistan uu si buuxa gacanta ugu soo galay imaarada islaamiga ah waxaa la sugayana ay markaan tahay in lagu dhawaaqo dowlad islaami ah oo ka hana qaada dalka afghanistan axmed mascuud oo uu dhalay axmed shaah mascuud dagaal ooga hore ayaa cod uu soo duubay wuxuu ku qirtay guuldarrada soo gaartay maleeshiyaadkiisa wuxuuna sheegay in daalibaan ay diideen waanwaan ay wadeen qaar ka mida culummada diinta islaamka ee gobolka balse afhayeen u hadlay imaarada islaamiga ah ayaa isweydiiyey waxa lagala hadlayo dagaal ooga horey u diiday inuu isku soo dhiibo imaarada islaamiga ah maantana isagoo faramaran aan la ogeyn halka uu jaan iyo cirib dhigay dagaalada ka dhacay gobolka banshiir waxaa lagu dilay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka axmed mascuud waxaana ka mid ah afhayeenkii maleeshiyaadka iyo ku-xogeenkii hogaamiyaha dagaal oogaha ah ee axmed mascuud ugu dambayntii dowladda libiya ayaa waxay xabsiga ka sii daysay wiil ou dhalay madaxweynihii hore ee dalkaas mucamar al kadaafi ninkan xabsiga laga sii daayey ayaa lagu magacaabaa asaacid al kadaafi wuxuuna xilligii aabihiis noolaay ahay taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran xeer ilaaliyaha guud ee dalka libiya ayaa soo saaray wareegto uu ku farayo in xabsiga laga sii daayo ninkaas oo uu sheegay inaanu wax dembi ah lahayn waxaa hadda asaacid laga soo sheegayaa inuu tegay dalka turkiga lamana oga tallaabooyinka xige ee uu qaadi doono wararkii ugu dambeeyey caalamka intaa ayay ku ogyihiin
الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaan barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا